barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqee bulshayahay ragiyo bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kulanti waxaan wanagsan akhyaarta wadan dhegeysanaysa ee kusoo dhawaada barnaamijka xeeraha od kala socotaan raadiyahaasa guuri barnaamijka waxaad la socodsiin anigu cabdullahi abdicasiis siraad qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya jokolo daha ka rogay hal dhibaato oo chelsea ka hor istaagi karta inay ku guuleystaan champions leaga warbaahinta spain oo ka shiftay sababta rasmiga ah ee famin lopez ku qasabtay inuu sii joogo barcelona ronaldo oo barabareeyey rikoodh waali ah kadib guulshii ay xulka qaranka portugal ka gaareen hungary iyo john terry oo magacaabay labada kooxood ee uga cadcad hanashada premier leaga iyadoo chelsea uu meesha ka saaray qodobadaas i ku kalo faahfaahsan budeer garowe dhegeystayaal
sacab sacab badan haloo tumo
kabtaanka xulka qaranka portugal christiano ronaldo ayaa barbareeyey rikoorka rikoorkii soddon iyo sagaal gool ee uu haystay waryaankii guatemala carlos ruiz ciyaaraha shrabreebka koobka adduunka xidiga alnasar ayaa guushii saddex iyo laba ee xulkiisu ka gaaray hungary talaadadii dhaliyey gool rikoora taasoo ahayd goolkiisii soddon iyo sagaalaad ee tartanka gaarka ah kulankan oo ka dhacay garoonka bushka sareynaya magaalada budapest ayaa hungary hogaanka u qabtay kadibna portugal ayaa qabatay hogaanka ka hor inta uusan goolka guusha dhalanin daafaca portugal jow cancelo daqiiqadii siddeetan iyo lixaad ronaldo oo uu markaasi horey ugu ciyaaray real madrid united waxa uu u baahnaa hal gool oo keliya si uu noqdo ciyaaryahanka ugu guulasho badan taariikhda israbreebka koobka adduunka xidigan soddon iyo sagaal sano jirka ayaa fursad u heli doona inuu rikoorkan dhigo maadaama portugal ay weli waharsan tahay afar kulan oo ay la ciyaari doonaan ireland laba jeer hungary mar kale iyo sidoo kale armenia
sacab sacab sacab badan haloo tumo
xiliigii hore kooxda chelsea john terry ayaa sheegay in kooxdiisii hore aysan weli si buuxda ugu diyaar ahayn in ay ku guuleysato horyaalka premier league xilcireedkan inkastoo ay si wanaagsan ku bilaabatay waxaan aaminsanahay in koox weyn mar waliba ku fikirto hanashada horyaalka premier league ayuu terry u sheegay toxport isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsan haddii blues ay u tartami karaan premier league xilcireedkan iyo in kale laakiin marka la eego in uu enzo mareska sheegay waxaa jira koox khibrad u badan leh anigu waxaan si degan uga hooseeya ugu haystan doonaa kuwaas anagoo muujinayna bandhi wanaagsan chelsea ayaa toddobaadkan ayaa toddoba dhibcood saddex kulan ka heshay taasoo terry ku tilmaamay bilow fiican hase yeeshee waxa uu ka dhig ka digay in cadaadis badan la saaro ciyaartoyda da-yar chelsea ugama aysan gelin si dhab ah tartanka premier leaga tan iyo guushii xilaaleedkii ugu dambeeyey ee terry uu ka ciyaaro stanford bridge tan iyo markaas waxay ku guuleysteen champions league conference league iyo club walka balse ma aysan helin joogteen ay kula tartamaan city liverpool xilli ciyaareedyada oo dhan
barbaarti lasoo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
warbixin uu qoray gazeta dello sport ayaa sheegaysa in waryaanka reer talyaani federico chiesa weli rajo ka qabo inuu qanciyo tobabaraha liverpool anslot inkastoo aanu ka mid noqonin inta ciyaartooyda loo diiwaangeliyay champions leaga chiesa ayaa ilaa hadda kasoo galay kursiga kaydka dhammaan kulamada premier league ee xilciyaareedkan waxaanu rajeynayaa inuu tartamada maxaliga uu ka helo fursad badan si uu muujiyo awoodiisa liverpool ayaa iska diiday dalab amaah oo uu kasoo gaaray kooxda basictus taas oo xaqiijisay in xidigan sano jirka uu kusii sugnaado anfield ugu yaraan ilaa dhammaadka ilcireedkan isla warbaahinta waxay intaas ku dartay in chiesa uuna rabin inuu ku biiro kooxda turkiga ah maadaama uu doonayo inuu kusii tartamo heerka ugu sarreeya halka uu halis ugu geli lahaa inuu mar kale wajaho heshiis fashilmay
barbaarti lasoo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
warbixin uu qoray the atlantic ayaa sheegaysa in andra gula uu sida ugu badan kusii jiri doono safka koowaad ee real madrid xitaa marka jud billingham uu kasoo kabsado dhaawiciisa billingham oo garabka qaliin looga sameeyey ayaa la filaya inuu booska ah kala baxo gula ama iyada oo ay ku xiran tahay sida ay ciyaartu tahay si kastaba tobabare shavi alonso ayaa kalsooni weyn ku qaba eduardo camavinga taasoo micnaheedu tahay in laacibka reer france uu fursad badan heli doono hase yeeshee warbixintu waxay intaas ku dartay in adragula uu yahay ciyaaryahan muhiim ah oo si joogto ah ugu soo muuqan doona kulamada gaar ahaan haddii alonso uu doorto inuu ciyaarsiiyo laba waryahan- weeraryahan had- eh, halkii uu saddex ku bilaabi lahaa taas oo yareynaysa tartanka khadka dhexe gula ayaa si muuqata uga dhex iftiimay real madrid tan iyo markii billingham dhaawacmay isaga oo ku bilowday saddex kulan ee horyaalka ilaa iyo hadda islamarkaana dhaliyay gool
barbaarti lasoo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumaan sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
warbaahinta spain ayaa daaha ka qaaday in khadka dhexe ee barcelona famin lopez uu bartilmaameed u ahaa kooxda chelsea xagaagan ka hor inta uusan go-aan san inuu markaasi sii joogo barcelona kadib kulan uu la qaatay hansi fleck iyo agaasimaha ciyaaraha deco sida uu qoray radio catalunya famin ayaa la kulmay tababaraha cusub ee barcelona hansi fleck isagoo oo u sheegay in uu tixgelinayo dalab ka yimid premier league ah balse sidoo kale muujiyey jaceylka uu qabo barcelona iyo rabitaankaisa inuu sii joogo kooxda waxa uu sheegay inuu dareemayo in aan si buuxda loogu muujino cadaalad marka la eego daqiiqadaha uu garoonka ku qaato marka loo barbardhigo heerkiisa ciyaareed sabraha jarmalka ayaa si buuxda u muujiyay fahamkiisa isagoo ciyaaryahanka ku adkeeyey muhiimadda uu leeyahay kooxda kuna yidhi ma ballan qaadi karo daqiiqado yar balse waxaan ku bilaab ku ballan qaadaya inaan u baahan nahay eryadan ama xoojiyey go-aanka famin ee aanu sii joogo sidoo kale famin ayaa kulan kale la yeeshay doko kaas oo uu sheegay inuu ixtiraamayo rabitaankiisa ciyaar badan islamarkaana uusan hor istaagi doonin haddii uu go-aansado inuu ka tego kooxda haddii dalab rasmi ah ama mar labaad uu ka yimaado kooxda reer london ugu dambeyn dalabkii la filayay ee chelsea ma uusan dhicin taas oo keentay in famin uu sii joogo barcelona isagoo weli ka qabaa riyadiisa kooxda katalanka
barbaartii la soo xulay watan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumaan
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
wareenka real madrid ee xulka qaranka france kilian mbape ayaa shaaca ka qaaday inuusan marnaba ku talin doonin ilmihiisa mustaqbalka ay ku biiraan kubadda cagta mbape oo loo arko mid ka mid a xidigaha ugu fiican jiilkiisa ayaa dhaliyay saddex boqol soddon iyo toddoba gool iyo boqol soddon iyo laba caawin afar boqol afartan iyo shan kulan oo xifadiisa si kastaba ah inkastoo uu guulo waaweyn gaaray waxa uu waraysi badan lagu falanqeeyey siiyey el quipe waxaanu ku sheegay in kubadda cagta ay leedahay dhinacyo madow oo aan dadka caadiga arkin dadku marka ay tagayaan garoomada waxay u yimaadaan inay arkaan bandhig balse kuma warqabaan waxa gudaha ka socda mbabe ayaa taasi ku daray ma haystay caruur hadda balse haddii aan helo weligay kulama talin doono inay kubadda cagta galaan dabcan kubadda had iyo jeer meel dhow ayay talaa laakiin aniga ahaan marnaba tala kuma siin doono inay ku lug yeeshaan dunida kubadda cagta xidigan ayaa sidoo kale qirtay in haddii uusan jeclaan lahayn ciyaaraha uu ka cabsan lahaa dhibaatooyinka gudaha ka jira kubadda cagta gaar ahaan dhinacyada la xiriira lugta ee cadaadiska maskaxda
barbaartii la soo xulay watan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumaan
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
dhegeystayaal haatan kuso dhawaada mid ka mid a ciiraan muslimiinta iyo taarikhdiisa mirilian bianij markaad maqasho magaca mirilian bianij waxaa dhegahaaga ku soo dhacaya wiilkii reer wiilkii reer bosniya ee dalkiisa kumanaan muslimiina lagu xasuuqay dagaalkii midigii soofiyeti oo ka mid ahaayeen qaar ka mid a qoyskiisa ama qaraabadiisa waana xirfadlo ku xamaasho kubadda cagta ee casrigan welina ku dhex jira bianij wuxuu dhashay labadii abril kun sagaal boqol iyo sagaashankii waa xirfadlo kubadda cagta bosniya u ciyaara khadka dhexe kooxda subarliiga ee bisigtas amaha yugu yimid kooxda la liiga ee barcelona iyo xulka qaranka ee bosnia herzegovina bianij ayaa xirfadiisa kubadda cagta ka soo bilaabay kooxda mentis isagoo halkaa hal xilli ciyaareed ku sugnaa wuxuu kadib u seexay kooxda leone laba kun isdeedii intuusan ku biirin rooma laba kun iyo kow iyo toban kadib saddex xilli ciyaareed uu ku qaatay leone intuu ku sugnaa rooma bianij wuxuu ka mid noqday in loo aqoonsado mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee zeereeda laba kun iyo lixdii bianij wuxuu ku biiray yuva laba kun lix iyo toban biyanij wuxuu ku biiray yuventus tan iyo markaasi waxaa loo tixgelinayay inuu yahay ciyaaryahan muhiimka ah kooxda isagoo kala guulaystay afar horyaal oo zeere-ed ah laba koob itaaliya waxaa loo magacaaba kooxda sanadka ee zeere-e laba kun shan iyo toban ilaa iyo laba kun sagaal iyo toban waxaa sidoo kale loo magacaaba laba kun lix iyo toban ueva champion league shaxda ugu wanaagsaneed doorkii uu ku lahaa orodkii yuventus ee finaalkii ay ku gaartay biyanij ayaa ku biiray barcelona laba kun iyo labaatan ciyaaryahankii hore ee dhallinyarada luxemburg biyanij ayaa kulankiisii ugu horeysay caalamiga u saftay bosniya herzegovina laba kun iyo sideed isagoo saftay in ka badan boqol kulan wuxuu dhaliyey toddoba iyo toban gool tan iyo xilligaasi wuxuu qaranka u matelay tartankoodii ugu horreeyey ee koobka adduunka ee fifa laba kun iyo afar lagu qabtay brazil bianij ayaa laba kun shan iyo toban wuxuu galay kaalinta kontinashanaad liiska the guardian ee boqolka ciyaartooy kubadda cagta ugu fiican adduunka laba kun iyo sagaal iyo tobanna wuxuu galay kaalinta kontonaad noloshiisii hore biyanij wuxuu ku dhashay labadii abril kun sagaal boqol iyo sagaashankii magaalada tuzla ee waddanka bosnia iyo herzegovina oo markaasay ahayd s r f yugoslaviya maanta bosnia herzegovina weeyaan waxaa iska dhala aabbe fahruddiin biyanij iyo hooye faadumo waxuu xiisan jiray yaraantiisii kubadda cagta isagoo maraya waddadii aabihii oo hore u ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta oo heerka saddexaad iyo yugoslaafiya wuxuu ka bilaabay xirfadiisa kubadda cagta waddanka luxemburg kadib maalin kadib imaatankiisii qowska ee waddankaasi wax yar ka hor inta uusan dillaacin dagaalkii bosniya intii luxemburg joogay biyanij wuxuu inta badan ka qayb galay tababarro iyo ciyaaro aabbihii dheeli jiray markii da'diisu ahayd toddoba sano aabbihii wuxuu ogaaday inuu leeyahay karti uu wiilkiisa xiise ugu hayo kubadda cagta wuxuu u oggolaaday wiilkiisa inuu ku biiro kooxda maxalliga ah iyo f c sharaflag sagaashan iyo shan intii uu ku sugnaa kooxdaasi biyanij wuxuuse ka helay kooxo badan oo bil jin ah holand iyo jarmalka laakiin wuxuu u oggolaaday inuu ku biiro kooxda mentis ee faransiiska laba kun iyo afar biyanij waxaa kula teliyey ciyaartooygii hore ee mentis xulka qaranka luxemburg guy helis yuventus ayaa u sii iibsatay beddelka paul bagba lixilaatan jirka marilian biyanij ayaa si degdega u soo bandhigay saamayntiisa doorkiisa kubadsameeyaha ee kooxdan cajiibka yuventus isagoo hubo u leh awood farsamo oo cajiiba xirfado ciyaar saamayn ku leh iyo xeelado badan biyanij wuxuu sidoo kale aad ugu fiican yahay laadadka xurta ah wiilkan ka soo guuray luxemburg ka hor inta uusan bilaabin dagaalka bosnia ka hor inta uusan bilaaban dagaalka bosniya biyanij ayaa si dhaqsi ah u koray si u noqday mid ka mid a ciyaartooyda qadka dhexe ee ugu fiican ee qarnigan hadda uu matalayo bosniya biyanij sida ninka isku waddanka iyo eden jeko waa muslim ilaa iyo dhalashadiisii waxaa lagu yaqaanaa qaab degnaan iyo qaab dhismeed kubadaha baasaskii dhiiranaa ee biyanij iyo aragtida ayaa muhiim ah qaab ciyaareedkiisa wanaagsan xirfadiisii caalamiga ahayd luxemburg sababta oo ah carruurnimadiisii ayuu ku qaatay luxemburg biyanij wuxuu noqday mid u qalmo xulkooda qaranka wuxuu bilaabay inuu matalo dhinacyada dhallinyarada ee qaranka wuxuu matalay luxemburg laba kun iyo lixdii koobkii yuroga iyo toddobiyo toban sano jirada ee xidigaha da'dooda ee ka hooseysa toddobiyo tobanka sano kay luxemburg si toosa ugu soo baxday maadaama ay tartankaasi martigeliyeen wuxuu dhaliyey goolka keliya luxemburg tartanka isla sanadkaasi wuxuu afar gool ka dhaliyey beljumka kulan ku dhammaaday shan iyo shan ka hor intuusan gaarin go'aankiisii ku saabsan heerka qarankiisa biyanij wuxuu xaq u lahaa inuu matalo luxemburg iyo bosnia herzegovina biyanij wuxuu u ciyaaray bosnia herzegovina laba kun shan iyo toban bishii maajo laba kun iyo sideed intii lagu jiray waraysi uu siiyey wargees ka soo baxa bosnia biyanij wuxuu sheegay inuu doonayo inuu u ciyaaro bosnia herzegovina ugu dambeyntii mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee bosnia ayaa ogeysiiyey koo laatan jirkaasi una sheegay inay gacmo furan lagu soo dhoweynayo waxaa loogu yeeray xulka qaranka ee labaatan iyo kow sano jirada dalka si kastaba ahaatee hal cilad ayaa jirtay oo biyanij ma haysanin baasaboorka bosniya wuxuuna u baahday ogolaanshaha fiifa si u bedelo jinsiyadda looma ogolaan in loogu yeero kooxda sare kadib sugitaan siddeed bilooda in ka badan waxaa galaangal sameeyey shalesko kosmij oo ahaa xubin sare oo ka tirsan madaxtooyada bosniya herzegovina ugu dambeyn biyanij wuxuu helay baasaboorka bosniya laba kun iyo sideedii wuxuu kulankiisii ugu horreeyey u safta bosniya herzegovina labaatankii agosta laba kun iyo sideed kulan guuldaro labaya hal ka soo gaartay bulgariya saddexdii maars laba kun iyo toban wuxuu dhaliyey goolkiisii ugu horreysay ee heer caalami bosniya herzegovina labaya hal kaga badisay gaana oo ka dhacay sarajevo biyanij wuxuu door weyn ka qaatay usabixitaanka bosniya ee laba kun iyo afar iyo toban ee koobka adduunka tartankoodii ugu horreeyey ee weynaaye abad ay ka qayb galaan waxaana loo magacaabay saddex iyo labaatankii ciyaartooy ee tartankaasi aaday rushiya wuxuu saftay kulankii furitaanka ee kooxda guuldaradii ciriiriga ahayd ka soo gaartay argentina soddon iyo kowdii maarso laba kun kow iyo labaatan wuxuu ciyaaray kulankiisii boqolaad ee bosniya herzegovina guuldaradii hal iyo eber faransa ka soo gaartay israebka koobka adduunka ee fifa laba kun iyo laba iyo labaatan noloshiisa gaarka ah biyanij waa muslim wuxuu ka soo jeedaa qowmiyad magac weyn ku leh bosniya wuxuu leeyahay wiil lagu magacaabo idan ay wehliyaan xaaskiisa muddada dheer ay wada socdeen ee josefa ay ka timid nice biyanij wuxuu si fiican ugu hadlaa lix luqadood oo dheeraada luxemburg ingiriis faransiis jarmalka isbaanish iyo talyaani waxaa loo diiwaangeliyey inuu ka qalin jebiyey jaamacadda sarajevo isagoo ku takhasusay isboortiga iyo jimicsiga isagoo u ciyaaraya liyone wuxuu yidhi waxaan aad u jeclahay real madriida iyo waagii zinedin zidaan intii lagu guda jiray ciyaarihii wuxuu ka soo muuqda kooxda koowaad ee taxanaha nat feliges fili laga sameeyey yuventus saddexiyolabaatankii oktoobar laba kun iyo labaatan biyanij ayaa laga helay covid nteen iyadoo ay jirto musiibo ka dhacda talyaaniga marka u ahayd siddeeddii sebtembar wuu soo kabsaday balse waxaa lagu xasuustaa hadal uu saxaafadda u sheegay oo ahaa inuu aaminsan yahay in allihii cudurkaasi keeno isagoo keliya awoodo inuu ka qaado uuna yahay bini aadam wax kastaa nugul waxaan ahay muslim ilaahiisa aaminsan talaalkan waa ka hortag oo cudurkan kama qaadi karo waxaa cudurka qaadi kara allaah awoodda sare leh oo dunidan maamula sida ay tahay in qof kasta uu aamino waana waddada keliya ay dadka ku badbaadi karaan haddii allahooda rumeeyaan lama gamban aqligiisa iyo caqiidadiisa mareliam bianija gudaha madhegeystayaal waxaan taas nawaag barnaamijka ciyaaraha oad kala socoteen raadiyaha sanguun state iyo toddoba dhibicta domiga hartis dhobleyna waaxigda barnaamijka waxaa soo saaray dalana socodsiinaya anigoo cabdillahi abdi casiis saraad intaan ku kulmayno barnaamijkan kiisa xiga sidaasi
ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumaan bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
bartuwa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumaan bilaabo